anigoo ah cabdiraxmaan maxamed caali jogaase waxaan rabaa maanta inaan halka aan uga diro ciid farxad leh dhammaan ummadda soomaaliyeed iyo ummadda islaamkaa annagu waxaannu maanta ku ciidnay oo laysugu soo baxay bulsho badan oo soomaaliyeed oo ku nool magaalada melbourne iyo bulshada kaleo islaamkaaba barxadda ku taalla noorad melbourne halkaasoo lagu wada qaatay salaadina lagu tukaday farxadda ciiddana lagu wada qaatay waxaan u rajaynayaa ummad kasta oo muslimiina gaar ahaan ummadda soomaaliyeed meelay joogaanba inay ku ciidaan farxad inay ku ciidaan nabadgelyo magacayga waxaa ladhaha maxamed saalax waxaan halkan uga hambalyaynaynaa dhammaan ummadda muslimiinta ee ku nool australia khaasatan melbourne iyo gaar ahaan adduunka oo dhan maasha allah si fiican ayaan halkaa maanta ugu ciidnay ciid mubaarak ciid mubaarak maantadan waxaan joognaa magaalada melbourne australia xaafadda north melbourne saa u jeedin dhammaan maanta intervention waxaan ku ciidnay alxamdulilah si fiican baa u tuganay waa kaasaa saa u jeedin caruurtii maamooyinkii dhalinyartii asxaabtii ciid mubaarak ciid mubaarak dhammaan ummadda muslimiinta gaar ahaan ummadda soomaaliyeed meel walba ay duniyada ka joogaan waxaan si wacan ugu ciidnay magaalada melbourne gaar ahaan north melbourne waana ku ciidnay si qurux badan oo aad u wanaagsan dhammaan waxaan halkaan uga hambalyaynayaa ciidda dhammaan muslimiinta meel walba ay duniyada joogaan gaar ahaan ummadda soomaaliyeed wanigu cabdicakiir cuukatarbi waxaan leeyahay taqabal allahu minkum saalax alacmaal ciiddu runtii aad baan u ciidnay maanta waa maalin friday ah laba ciidood waa isku kayndarsoontay laakiin farxad bay noo wada tahay haddii aan nahay soomaalida ku dhaqan waddankan australia gaar ahaan magaalada melbourne waxaan aad iyo aad maanta ugu faraxsanahay ciidda alxada oo soomaalida o dhan isugu timid magaalada melbourne gobolka victoria waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay labaatan sano ka hor dadku intuu la ekaa iyo maanta intuu la eg yahay yacnii waxaa moodaa in soomaaliya qof ka maqnayn haddii ilaahay ku roon yahay waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay islaamkii oo meel walba maanta inta gobolka victoria magaalada meelba iskugu yimid oo ciiddii iskugu yimaadeen waxaan ilaahay ka rajaynayaa sanadkan sanadkiis ilaahay nabad inuu lagu gaarsiiyo